halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
bismi illaahi raxmaan raxiim horta asarka fanka waxaa la yihahda fanku carabtu waxay tidhahdaa fanka alfan waxay tidhahdaa qurux damiir farog oo kale oo xardhan ayaa ayaa alayaa alfanaya waa qurux quruxda marka quruxda waxay u baahda marka dhowr noocay u kala baxday quruxda musica waa dhawaaqa waa melody ayay ka samaysan tahay waa waa caalamkuna ka dhexeeya laxanku soo maahan wuxuu ku kala duwan yahay caalamka ka dhexeeya qolo walba cod gaara ayay leedahay oo qolo codkeeda codkeeda ogyaha ma jirto ama heesaheeda heesaheeda ogyaha ma jiraan qoloba cod gaaray leeyahay u gaara leeyahay qolo waa dhacankeedu siduu yahay midda hal abuurka yani hal abuurka waxaa la yidhahdo waa ninka ereyada hees codka laga sameynaya tiriya oo intaan mulaxanka loo geyn ninka sameeya wey hadda soomaalida waagoog waxaa dhihi jirta gabyaa ama hal abuur bay odhan jirtay maanta magac awaan la yihahdo qof walba sheegtay ayaa jirta oo magacii awaan baa awaan hadduu qofaan waxba akrin waxna la qorin gabayna aqoon waxba tirin karin codna sameyn karin baa awaan la leeyahay dhibaatadaasuna halkaasi ka baxday mulaxanimada marka aniga doorsida waxay ahayd markii hore heesaa baan ahay yaraantaydii jacayl oon qabay fanka yacni waxaan ka mid noqon lahaa dadkan maanta b h d haysta jaamacadaha waxaan garanayaa markaan fanka soo imid muqdisho lixdan iyo dhowrtii aan soo galay oo iskoolka aan ka soo baxay intermediateka aan ka soo baxay inaan heesahaygi iyo cododkii aan hees inaan bilaabo waxay ku jirtaa youtube-ke codkii markaan maalintii soo qabtay oo codkayga inaan maqlo heella ayaan qaaday dareys baa idaacada igeesa law naxariiste heellaa laga soo duubay kalabtii baarbeeri baan tegay waxaan daba inaan codkayga dhegeysto ninkii ii jarayay tima jiraha heestii anugu xallaa ku raaxayso ayaa cay ugu bilaabay aniga ma yaqaano laakiin qofka heesay ayuu cayay cayadii fakerkii waxaan ku fakeray in aan codkaygu xun yahay meel walbana sida tima jiro iyo caayo leega caayo isbedel marka isla markiiba intaan ku jiray waxaan go-aansaday inaan mar dambe haysin ninkii aniga wixiina kala gaaray inuu raadiisii jabiye waa gaaray waan ka celiyey maxaa ninkaan soo maqli maysa haa muxuu yahay waa cod hunyaane sidiisii baan u raacay maxaa jimacayda inaan cod xumahay maantaasaan qaatay marka waxaan go-aan ku gaaray marka ma musishin ma noqotaa ma waxaa noqotaa gabyaa oo hal abuur abmagaranaysa maga hadda abwaamiga la bixi hal abuur se gabyaa sida gabyaagu waa sida shaacirka oo kale aan carabiga halkaasaa aadaa maya ma kabankii baa bilowda masiij baa noqotaa maya ma tamhiiliyaa gashaa jilaa maya ma mukrij baa gashaa wax soo saare soo maa masraxyada maya loona haddii heestii codkii xumaaday codkaan xun haddaa cod ku samaysa looxa noqoto taasaan aaminay waxay ugu qaadata inaan lix sannadood inaan baaritaan ku sameeyo markiiba isla lix iyo toddobaatan todobiyo todobaatan waxaa laiga qoray waxbarashada raadiyo funtashiba ka soo wareegay waxbarashadaan usoo wareegay qeybta waxaa laiga qoray dhaqanka oo ahayd agaasinka cultureka departamenta culturaal la ohan jiray yaasiin cismaan kenediida madax ka ahaa waa meesha farta soomaaliga laga qoray oo oo guddiga laga sameeyey halkii aniga waxaa lagu qoray marka qeybta falcologa aniga xasan sheekh mumin aniga ahay xasanna waxaa lagu qoray qeybta sugaanta anna qeybta falcologa falcolog wixii ciyaaro ku saabsoonan nasiibkay noqotay baaritaan badan baan ku sameeyey ilaa afar sannadood ba waxaan oranaya waxaa la yidhaha ciyaare ciyaare waxaan ka dhehaa dhaqanka soomaalida inuu leeyahay hees howleed iyo hees ciyaareed heesaha farxadda ay u cayaaraan aruusyada magaranaysaa marka ay farxadda ku saabsan iyo hees howleed iyo markii xoolaha iyo dhirta iyo daaqa iyo roobka iyo magaranaysaa ay u heesayaan xayawaanka soo maa ta labadaa qaybood markaan cododkii helay waxaa in helay inaan codka soomaaliya gaarka ah inaan wax walba ka sameeyo hees kasta aan sameeyo waxaan ka sameeyaa codka soomaaliga ah ama ciyaaraha soomaaliga qayb kasta ahaato ama farxada ahaato maalintai farxad tahay qaybta farxadda ayaana raadsadaa maalinta ay tahay murugada murugaan raadsadaa maalintay tahay ciilka maalintay tahay cabashada maalintay calaacadka tahay maalintay caashaqa tahay maalintay jacaylka tahay caasha iyo jacayl waa kala labo maalintay kalgacal tahay soo maha maalintay tahay gabadhii wiilku waan kaa helay waan kaa helaa codka alla codku ahaa ayaa raadiyey waxaana markaa helay tijaabo lixdan iyo sideeddii inaan bilaabo cod ereyada ugu horreeyey oo ahaa sabab kale hamoodine heesariya maxamed cali kaareen u tegay sheeko aniga igu dhacday oo jacaylaan uga sheekeeyey laba hees buu ka sameeyey rafaad noqotae buurtaas arkadeeda fuushe iyo sabab kale hamoodine ereyadii markuu soo sameeyey waxaan fahmay qofka mulaxanka ahi inuu yahay xiriyaha nin suuq mu-alifka ah oo ereyada tiriyey iyo heesaaga ah iyo kalmusishinka ah inay ku xiran tahay cod wanaagsan oo la helo oo kana kusoo bixi karo kana ereyadiisa lagu aqoonsan karo musigona uu si wanaagsan wax u tuban karo heestaas sabab kale hamoodin suntaadi habeenada waan ka seexwayo hibo maxamed nooga ugu horreeyey suuqa geliyey hibana marka dambe idaacadii ka qabatay saasaa marka ku bilaabay marka dabcan kugu hareereysnaa caqabadahaasna aad ay u cuslaayeen dabcan bal wax nooga sheeg caqabada ugu casla waxa weeye mawduucan angar waxaa mawduuca ugu halsan maxaa jira waa ereyga waxaad turjumaysaa ereygii gabay ereygii s gabaygii laftiisa ereyadiisi yacni haddii dhulka iyo cirka codku ma dhihi kartaa cirka ma dhihi kartaa cirka oo hoos ma dhihi kartaa cirka dhulka kor ma uqaadi kartaa maya waxaan u fahmay in dhulkuna hoos yahay cirkuna kor yahay dhawaaqa codku marka dhulka iyo cirka dhulka iyo cirka dhexdooda waxaa ku yaa waxaa ku jira wax alla wixii caad iyo roob iyo shimbiro oo dham oo duuliya ku noolaa soo ma yaa ku noolaa wixii dhulka ku noolaa oo xoolo ahaa waxay daaqayeen oo ilaahay roobka ka soo saarayay codku marka wuxuu noqday qofka keliyaho qofka wada ummadda u dhisay teer kastabaa noqdo gerisiin kara codka dhawa kicin kara cod guubaabo cod ku kicin kara dagaal cod ku kicin kara wadannimo cod ku kicin kara caashaqaan cod ku kicin kara dareenka qofka taaban kara waa codka
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini aadamnimada